tababarkan oo ka saabsanaya horumaryaku qorshooleedka bulshada kaab ee degmada afgooye iyo weliba laaka gebagabeeyey degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose tababarka qorshooleedkan oo uuse dareeri muddo afar maalmood eh iyo weliba ku qayb qaadaayay qeybaha shalduun ee bulshada degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose lataliyaha horumarinta qorshooleedka bulshada degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose saalax khayre oon korin ku hadali yana faahfaahin kubiyi walyaabay hakubay kulunkaee lagu qori
baahiyooyinka markaan soo wada aan listagaraynay aan soo wada qornay waxaa noo soo baxday markaan inay bulshadaan dhahna aan kala horumarin haddana sidoo kale markaana waxyaabaha ugu horreeya waxaa ka mid ahayd maamulka in kowda waxaa la codsaday la dhiso guddiga maxaa la dhahaa district council in la dhiso in la abaabulo ya golaha deegaan golihii deegaanka in la dhiso xoogga la dardargeliyay taas midda kale waxaan dhahnay sidoo kale in bulshada iyo maxaa la dhahaa maamulka sidoo kale ay marmar ay isku imaanaan forum loo sameeyo si ay maxaa la dhahaa bulshada ay iyo iyo maamulka iskaga warqabaan si fiican dhinaca kale waxqabadka ay bulshada soo jeediyeen waxaa waye dhinaca waxbarashada midda labaad waxaa laga dhigaa caafimaadka oo ah in istaalka weyn oo afgooya u baahan yahay in daawooyin la keeno qalabkii shaybaarka sidoo kale la keeno in laga taageero sidoo kale shaqaalihii bixina adeegyadaas muhiimka ah waxbarashada waxaan dhahnay hal jaamacada halkaan noogu taallo jaamacadaha waxay u aadaan ardayda afgoy waxay u aadaan xamar ay u aadaan markaan taasna in xoogo bulshada lala hadlo la dhaha hal si maxaa la dhaha tayada waxa la ogaado maxay xag u geynayaan ilmaha xagga waalidiin maxay ilmaha xag ay u geynayaan si ay wax ugu bartaan in taas daraasad lagu sameeyo sidoo kale bulshada laga wacyigeliyo oo la dhahaa jaamacadda keliya aan leenahay aan xoojino ardayda si wanaagsan ay ugu soo baxaan midda shanaad waxaa noo ahayd dhaqaalaha kobcinta dhaqaalaha ilaha dhaqaalo bulshada afgooye iyadana wax weyn laga qabto midda lixaad waxay noo ahayd isdhexgalka bulshada maadaama colaadaad lasoo maray iyo isqaqabsi lasoo maray oo dadka bulshada garaafa iska ay maxaa la dhaha wax badan ay ka dhexaynin maxaa la dhahaa isdhexgal badan oo ka dhexaynin in la xoojiyo laguna xoojiyo barnaamijyo kaabagelinaayo maxaa la dhahaa bulshada isdhexgalkeeda sidoo kale guddoomiyaha degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose cabdulaahi cusmaan hiraabe iyo dhinishay ku hadali muhiimadda tababarka musanlaha bulshada iyo maamulka
waxaana maalmihii lasoo dhaafay laga munaaqashoonayo laga hadlayay community action plan community action plan runaantii programkaas annagaa u baahan waxaa ugu baahannahay shalataan ka hadlayay oo ah arrimaha repetitionka celceliska inuu yaraado in dadkii idinka baahida idinka ay naga imaado inaad dhahdaan waxaas iyo waxaasaan u baahannahay ceel waa haysanaa waxaa u baahannahay iskuula u baahannahay iskuul waa haysanaa waxaa u baahannahay meel santara u baahannahay wadada in nalaga wadada waa noola hagaajiyey bewigaan u baahannahay in qashinka nalnalaga bixiyo waa baahi ka imaanaysa communitiga oo soo mareyso dowladdii dowladdiina markay ansixiso kadib wax kale oo reputation oo celcelis ah nu meesha imaaninoo ka baxay waxaan rajeynaynaa brograamkan hadda uu soo dhammaaday waxaa buuggan annagoo noo imaan doonaa markii maamul ahaan noogu imaadana waa annagaa haysan doona waan fiirin doonaa waxyaabaha oo baalkii aada soo gudbisaan kadibna waan ka hadli doonaa waa isla fiirin doonaa markaan munaaqasheenno oo maxsuulka ugu dambeeyo annagaa soo saari doonaa hadduu ilaaha yiraahdo ka maamul ahaan intii allaal intii kasoo shaqeysana wasaaradda iyo hay-adda c b d na waa ugu mahad celinaa bulshada degmada afgooy iyana markaasi walbadan ku faa'iday tababarka useyn walbadan ku bedeli doona adeegyada bulshada degmada afgooye